iskuullada ku yaala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa ka socda diyaar garoobigii ugu dambeeyey ee imtixaanka dhexe ee sanad dugsiyeedka imtixaankan ayaa la qaadaa xilligan oo kale iyadoo ardayda lagu imtixaano daraasadii ay soo qaateen afartii bilood ee sanad dugsiyadada bismillahi raxmaan raxiim waa ku dhowahay radio beerlula ustaad saa og tahay waxaa la joogaa wakhtigii la qaadi lahaa imtixaankii dhexe ama bartamaha sana dugsiyeedka laba kun afariyo labaatan laba kun shan iyo labaatan dugsiga hoose dhexe sare ee cumar bin khadaab wuxuu imtixaankaasi u bilaabmi doonaa maalinta sabtida ah oo ay taariikhda ku aadan tahay kow iyo tobanka bisha janaayo laba kun shan iyo labaatan ka dugsi ahaan runtii meel fiican baa inoo mareysaa ardaydii in casharadii rikaab looga sameeyo naqtiin looga sameeyo oo casharadii aad iyo aad meelihii madmadow uu kaga jiro la fahansiiyo runtii waana gebogebo waxaan jecelnahay in maalinta berita uu soo xirmi doono sabtidan ay u imaan doonaan imtixaankii hadduu alidmo ardayda dugsiga iyo dhammaan guud ahaan ardayda guud ee beledweyne waxaan kula talin lahaa in ay sameeyaan diyaargarow iyo in ay ku noqdaan daraasaadkii ay soo qaateen muddadii shanta bilood ahayd si ay uga bormoosaan ama ay u keenaan natiijo macquulah ama natiijadii loo baahnaa imtixaanka u diyaargalowgiisa walaahi adigu waxaa tahay qof wax soo bartay ama macalin ah imtixaan haddii la yidhaahdo waa loo diyaargaloowaa laba dhinac oo waxaa waaye mashquul ayaa ku imaanayo mashquul ayaa ku imaanayo macalinkana mashquul ayaa ku imaanayo waxaa looga baahan yahay ayagana inay kasoo dhex saaraan su-aalihii imtixaanka ku imaani lahaayeen maamulka sidaas oo kale si mashquula ku imaanayo waa inuu warqadihii imtixaankii lagu gali lahaay uu daawaca markaa saddex meelba mashquula ka jiri kara ardaygana mashquula ku imaani kara macalinkana mashquula ku imaani kara maamulkana mashquula ku imaanayo marka ardayda waxaan kula dardaarmayaa inay dadaalaan oo juhdi ay bixiyaan si ay ayagana beri ay u bedelaan maanta macalimiinta taagan ee dadka waxbaraysa ama madaxda maanta wadanka haysa si ay u bedelaan waa inay hadda juhdi ay bixiyaan marka waxaan dardaarmi lahaa in imtixaankaas iyo howlihiisa macalimiinta iyo maamulayaasha kulli ay ilaahay uga cabsadaan ardaydooda ee waxay barayaan si kastaba imtixaankan ayaa la qaadaa xilligan oo kale iyadoo ardayda lagu imtixaano daraasadii ay soo qaateen afartii bilood ee sana dugsiyeedka